bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay soddonka bisha sebtembar sannada labada kun lix iyo tobanka usoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan taliska ciidanka militariga soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in duqaymihii ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo ay ahaayeen dadkii lagu dilay ciidamo ka tirsan xooga dadka xoogga dalka iyo sidoo kale dad shacab ah abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya cali baashi maxamed ayaa sheegay in duqayntii diyaaradaha maraykanka ay ka geysteen duleedka magaalada gaalkacyo lagu dilay ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo dad shacab ah jenaraal cali baashe ayaa sheegay in taliska xoogga dalka soomaaliya uu caddayn u hayo dadka ku dhintay duqaymahaasi inaysan xiriir la lahayn al-shabaab islamarkaasina deegaanadaasi aanay al-shabaab ku sugnayn taliska xoogga dalka waxa uu caddaynayaa in dadkii masaakiinta ahaa iyo sidoo kale ciidamadii lagu laayay duleedka magaalada kaalkacyo aanu ka dhexaynin wax xiriiri al-shabaab islamarkaasina deegaanadaasi ay ahaayeen kuwa ay ka talinayeen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka sida uu yidhi jenaraal cali baashi oo ah abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay sidoo kale ay xaqiijiyeen in shilkaasi uu ahaa mid dhibaato xooga leh loogu geystay sidaa uu sheegay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaankaasi waxauna tilmaamay inaysan jirin wax marmarsiyaah oo keeni karo in al-shabaab ay ahaayeen dadkii goobtaasi lagu laayay ugu dambeyntii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ku booriyey shacabka soomaaliyeed inay isdejiyaan arrintan haatan uu ku soconayo baaritaano xoog leh oo ku aadan sababihii ka dambeeyey duqaymahaasi lagu xasuuqay ciidamada iyo sidoo kale dadka deegaanka ee duleedka magaalada gaalkacyo ku noolaa kulan ay isugu yimaadeen golaha xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale mowqif adagi lagaga istaagay duqaymahaasi ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo laguna laayay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale dad shacab ah waxaana kulan ay yeesheen golaha xukuumadda uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte lagu sheegay in uu yahay arrintaasi mid ah lagu dulmiyey madax bannaanida ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale in ay aheeday gardarro cad oo ay qaaday dowladda maraykanka golaha wasiirada soomaaliya ayaa kulankoodii qaadiga ahaa ee khamiistaha ay isugu yimaadeen waxa ay ku dhaliileen arrintaasi iyadoona sidoo kale walaaca laga muujiyey shaqaaqada haatan ka dhexaloolsan puntland iyo sidoo kale galmudugga warmurtiyeed ka soo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa ku saxiixnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyadoona lagu tacsiyeeyey shacabkii iyo sidoo kale ciidankii ku dhintay duqaynta sidoo kale golaha wasiirada ayaa ka dalbaday maraykanka inay sharaxaada waafi ah ka bixiyaan duqaymahaasi iyo sidoo kale sida weerarkaasi ula socodsiiyeen hay-adaha amniga soomaaliya golaha wasiirada ayaa ugu baaqay maamulka galmudug iyo puntland in xiisada dejiyaan labada dhinacna ay u dhexayso ama ay bilaabaan wadahadal lagu xalinayo khilaafaadka hoose ee ka dhexeeya si kastaba ha ahaatee qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada kuna saxiixan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ku soo aadaya iyadoo maraykanka uu sheegay in duqaynta uu ka fuliyey duleedka magaalada gaalkacyo uu ku bartilmaameysaday koox ka tirsan al-shabaab iyadoo arrintaasina ay beeniyeen xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyadoona duqaymahan ay yihiin kuwo si ulakac ah looga fuliyey deegaanadaasi sida ay qabaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland waa maamulka galmudug halka puntland ay sheegtay in duqaymahaasi ay ahaayeen kuwa lagu bartilmaameysaday koox ka tirsan ururka al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay duqaymaha isixiga ee lala bartilmaameydsanaya ururka al-shabaab islamarkaasina ay fulinayaan ciidamada komandoska soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibada soomaaliya gacanta ka siiya dagaalada ka dhanka ah kooxaha al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in duqaymaha al-shabaab lagulawaa dagaalada al-shabaab lagula jiro ay yihiin kuwa soomaaliya guulo waaweyn u horseedaya kuwaasoo maalmihii dambe ay ku guulaysanayeen ciidamada gaarka ee soomaaliya bartilmaameedyo dhowr ah oo ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobollada koofureed ee dalka soomaaliya laguna dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab hadalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa imaanaya xilli dowladda maraykanka ay wehlinayaan ciidamada soomaaliya ay duqeymo ka fuliyeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas oo inta badan lagu bartilmaameedsanayay dhaqdhaqaaqa dagaalyahanada kooxda al-shabaab oo iyadu ka mid ah kooxaha sida aadka kaga soo horjeedo hanaanka iyo sidoo kale dagaalada ka soconaya dalka soomaaliya mid ka mid a shaqaalaha wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya laguna magacaabo maxamed aadan qordheer ayaa lagu dilay degmada waaberi ee magaalada muqdisho dilka marxuumkan ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen rag ku hubaysan bastoolado waxaana la dilay xilli la sheegay inuu kasoo baxay masjid ku yaala gudaha xaafadda uu waaberi ka degan yahay waxauna xilligaasi kusii jeeday gurigiisa si dad goobjoogayaal oo ku sugnaa goobta lagu dilay askarigan ka tirsan cadaaladda ay warbaahinta u sheegeen wararka ayaa waxa ay sheegayaan in raggii ka dambeeyey dilka qordheere ay ka baxsadeen goobta iyadoo aysan jirin sabab dhab ah oo ka dambaysay dilkiisa magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo kordhayay dilka ragga ku hubaysan baskooladaha ay fulinayaan iyadoona dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada ammaankaba ay in badani ku celceliyeen in la xaqiijinayo ammaanka waxauna dilkani imaanayaa laba maalin kadib markii dil noocan oo kale kooxaha baskoolada ku hubaysan ay ugu geysteen degmada yaaqshid wariyo ka tirsan kuwa ka howlgala soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey waxay u sheegtay inay kordhinayso ammaanka caasimadda iyo magaalooyinka kale ee ay ka dhacayso doorashada dadban ha ahaatee waxaa muuqata in ammaanka magaalada muqdisho aan la isku hadlayn karin weli maadaama ay ka dhacayaan dilal qoshaysan ma jirta ilaa iyo haatan cidda loo qabtay dilka uu dilka ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaana sii kordhaya walaaca ay qabaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee la xiriira dilalka qorshaysan ee inta badani kusoo laalaabta gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaana idiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh